waxaanu maanta isugu nimid eh, kalfadhi caadi oo ka mid ah kalfadhiyada oo baarlamaanka eh, maamulka koonfur galbeed waana markii ugu horreysa aan kulanno wixii ka dambeeyey maalinkii sagaaliyo tobankii january oo ahayd maalintii caleemo saar eh, baarlamaanka u dhacay marka maanta waxaanu isugu nimid marka inaan kala xog qaadanno islamarkaasna marka waxaa weeye aan xildhibaanada aaraadooda aan ku dhegaysanno annaguna wixii marka noo qorshaysa ka guddoon ahaan aanu warbixinteeda aanu siino ee, xildhibaanadii marka baarlamaanka hadda waa baarlamaankii kulankaas waxa weye waa howlihii waxa noo qabsoomena warbixin baanu ku siina xildhibaanadii iyo waxa soo socda marka waxa weeye oo ah muddadaan ugu soo horeyso oo muddada xoogaa shaqadu ay badan tahay loo baahan yahay in baarlamaankii waxa weye xeer hoosaadkiisa in la sameeyo ee, ayadoo la- aan la kaashanayno baarlamaanka ee, federaalka ee, oo guddoomiyaheedii eh, profesor jawaari iyo madaxweyne sh- eh, xasan sheekh maxamuud ay ka soo qaybeen caleemisaarku wixii intaa ka dambeeyey maalinkii eh, caleemisaarku markuu dhaca kadib waxyaabihii aan ka wada hadalnay guddoomiye jawaari ayay ka mid ahayd marka in gacan na- ay n- nagu siiyaan eh, diyaarinta eh, eh, xeer hoosaadkii uu yeelan lahaa baarlamaanka eh, koonfur galbeed Ee, sidoo kale marka tallaabooyinka kale waxyaabaha kale aanu ka wada hadlay waxaa weeye dee in laiswargeliyo in marka ay wax walbo howl kasta oo baarlamaanku uu qaban lahaa inay ka horeyso horta inay diyaar inuu noo yahay xeer hoosaadkeenu xeer hoosaadku markuu diyaar noo noqdo baarlamaanka la hor keena ee, aan isla afgaranan inuu xeer hoosaadkaas uu yahay kii aan ku shaqayn lahayn kadib tallaabooyinka ku xiga in aanu qaadno oo ah in la soo dhiso marka guddiyadii gaarka ah oo baarlamaanka uu uu yeelan lahaa iyo iyadoo sababtoo ah guddi walba hadda intaan la magacaabin waa in horta xeer hoosaadka uu noo diyaarsan yahay xeer hoosaadkaasoo ay ku cad yihiin guddi walba waajibaadkiisa shaqo waxa uu qabanayay waxaas marka ee, marka kulankan ee, kulankaas wada qaadasho ahaa iyo arrimo yacnaa dardaaran iyo aan aan- aan kala dardaarmaynin ee, soo jeedin ku saabsan dhanka sugidda amniga ee, wixii afkaara marka ay soo jeediyeen insha allah waanu qaadanay xildhibaanadu waxa weye waa insha allah waanu waanu ka howlgelaynaa sidoo kale anoo munaasabadan ee, ka faa'iidaysanahay maanta waxaan jeclaan lahaa inaan shacabka soomaaliyeed aan halkan anoo ku hadlaaya magaca guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed iyo kan xildhibaanada ee koonfur galbeed iyo shacabka reer koonfur galbeedba inaan halkan aan tacsi uga soo diro aan ugu gudbiyo qoyskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen ee shacabkii soomaaliyeed ee abriyada ahaa ee waxyeelladu ay ka soo gaartay ee weerarkii ka dhacay ee liido magaalada muqdisho intii dhimatay marka waxaan leenahay allah idiin naxariisto ee sida qoyska ay ka tageenna samir iimaan allah ka siiyo Ee, annagana ilaahay ee, gadaashooda nama fidneeyo sidoo kale wixii meesha ku dhaawacmeen hadde waxa waaye annaga waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad taama inuu deg dega inuu siiyo sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa dowladda federaalka ah wax allaale wixii annaga codsi uu naga yahay ay karaankeeda dowladdu kolley waan ogahay inaanay ka hagranaynin shacabkeeda inay u- ay u- u- u qabato wax allaale wixii u baahan yahay.